جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dowladdaas libyada ee maraykanka ayaa sheegtay in cadaadis kadib ay kooxda ridada soomaaliya xayiraadii ka qaaday baasaboorka taiwan oo ah dal xiriir la leh maamulka somalilan weerar lala beegsada askarta kufaarta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya saraakiisha maleeshiyaadka ridada ee hogaaminaya dagaalka hiiraan ayaa ka qayla dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadkaasi munaasabad lagu soo gebagabeynayo tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha bartire ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ardaydii ka qayb gashay tartanka mimbaru dacwa ee ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa munaasabad maamuusa u sameeyey guddigii iyo culummadii tartankaasi qabanqaabisay جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس waa arbaco shan iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladdaas libiyada ee maraykanka ayaa sheegtay in cadaadis kadib ay kooxda ridada soomaaliya xayiraadii ka qaaday baasaboorka taiwan oo ah dal xiriir la leh maamulka somalilan nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale u hogaansantay amar uga yimid dowladda silbiyadda maraykanka xilli quwadaha caalamiga ee gaalada ay si adag ugu loolamayaan dalka soomaaliya war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda silbiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in kooxda ridada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ay xayiraadii ka qaaday baasaboorka jasiiradda taiwan kaasoo soddonkii abriil ee sanadkan laga mamnuucay in lagu soo galo soomaaliya troy federal oo ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa u sheegay xildhibaanada baarlamanka maraykanka in kooxda ridada soomaaliya ay maashi ka saartay xayraaddii ay saartay safarka mas-uuliyiin taywaaniyiin ah oo booqan lahaa magaalada hargeysa go-aanka ay kooxda ridada horey u qaaday ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayo xukuumadda shuuciyadda shiinaha oo si aad ah u diidan siyaasadaha reer galbeedka ee taageerada u muujinaya taiwan mas-uulkan ameerikaanka ah ayaa kooxdii ridada kala dooransiiyey maraykanka iyo shiinaha wuxuuna uga digay in mar dambe ay qaado tallaabo ka dhan ah xukuumadda taiwan oo uu ku sifeeyey dowlad madax bannaan taiwan waa xubin muhiim ah oo ka tirsan beesha caalamka sidaa daraaddeed xiriirkeenu waa mid wanaagsan waxaa jira waddamo shiinaha u ruclaynaya oo taiwan dhibaataynaya dowlad walba oo taiwan si xun ula dhaqanta waxay diraysaa fariin ah inaysan dan ka lahayn xiriirka kala dhexeeya maraykanka ayuu yidhi troy federal but making sure that people understand afterward that this is going to affect the relationship with us. And that's why we were happy that, uh, that the Somalia, the government of Somalia actually rescinded that, uh, that order and started respecting the Taiwanese passports again.
isagoo warbaahinta siinayay golaha sanadka maraykanka ayuu ku faanay in kooxda ridada soomaaliya ay ku cadaadiyeen aqbalidda baasaboorka taiwan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda taibi ayaa la filayaa inuu safar ku tago magaalada hargeysa isagoo aan wax fasax ah ka haysan xukuumadda xasan gurgurte xildhibaano ka tirsan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa wada olole ballaaran oo aqoonsi lagu siinayo maamulka shaardirarka isku magacaabay somaliland
weerar lagu beegsaday askarta kufaarta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay kamiin u dhigeen askarta kufaarta kenya oo ku socdaalayay agaarka deegaanka halungo ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya kamiinkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kolonyadii kufaarta kenya waxaana uu weerarkan dhabagalka ah imaanayaa xilli maalmo ka hor sidan oo kale weerar qorsheysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen isla gobolkaasi lagu dilay sideed askari oo kenyaana saraakiisha maleeshiyaadka ridada ee hogaaminaysa dagaalka hiiraan ayaa ka qayla dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadkaasi warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed murtad cali jeyte cusmaan oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta oo hogaaminaysa dagaalka hiiraan ayaa quus iyo niyadjab ka muujiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka ridada ah ee dagaalka kula jira mujaahidiinta wuxuu eedeen xoogan u jeediyey cali guudlaawe iyo yuusuf dabageed oo uu sheegay inay dayaceen maleeshiyaadka ridada murtadkan ayaa sheegay inaysan sii dagaalami karin maleeshiyaadka ridada haddii aan lala gaarin gurmad dadka mas-uuliyad sheeganaya saaka dagaala dhacay xabad adagaa socota saacan oo hiiraan ka socota madax baanu nahay ay leeyihin midna nairobi u dalxiis tegay midna eelayaanu meeraysanayaa waxaa ka dhaqaaqila nimankii shalaga cadalo joogay ee inay dagaalamaan rabay baa ka dhaqaaqila madaxweynuhu waa madaxweynaha soomaaliya waxaan kaa codsanayaa dee wakhtigeedii waa dhammaaday maanta kadib waxaad ka sugtaana waa in ummaddu rogmato wax dambeo laga sugaayo ma jiraan haddii xalkii iyo go-aankii iyo dariiqaad u mari laheyd wax uu mugdi kaaga muuqdana madaxweyne mugdi saaka kadib laga sugaayo ma jiree go-aan dhiiran in laga qaataa loo baahan yahay go-aan dhiiran in laga qaato meeshaas waxa maanta kadib laga sugaayo waa wax aad maaragtay wax laga yaabaa ka soo socda dadkii waa dhiigbaxayaa dagaaluu ku jiraa hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyaadka ridada iyo ciidanka mujaahidiinta ay ka dhacayeen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi waxay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka ceelhareeri iyadoona khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ridada waxaana lagu dilay murtadiin badan oo isugu jira saraakiil iyo askar mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu soo gabagabeynayay tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya
maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa tartan lagu tartamayo mutunta sharciga u qabtay bulshada ku nool magaalada galhareeri barnaamijka mimbaru dacwa waxa uu ka mid yahay barnaamij lagu soo saarayo awoodda ku qorsoon tulaabta wax ka barata madaariista iyo macaahidda ku yaala degmada galhareeri bahda waxbarasho ee reer galhareeri waxay nasiib u heleen sanadkan mimbaru dacwa ilallaah in lagu qabto degmadooda si ay uga faa'iidaystaan barnaamijka mimbaru dacwa ilallaah maktabka dacwada wuxuu horey ugu wargeliyey dadka doonaya waxbarashada inay ka qayb qaataan mutuunta sharciga lagu tartamay waxaa ka mid ah laamiyatalcarab tuxfat alatfaal cinwaan alxikam usuul athalaatha iyo arbiciin nawowi kutubadaasi waxaa ku tartamay arday ka kala socotay madaarista iyo macaahidda degmada galhareeri lajnada taxkiimka barnaamijka mimbaru dacwa ilallaah ayaa ka warbixiyey kaalimaha ay kala galeen ardadii tartanka gashay oo ardadii ka mida saddexda kitaab ku tartamayda saara ha istaagto gabadhaas waaye maasha allahu ha la yidhaahdo waa gabadhii derajadeeda ugu uga sarrayda keentay derajadii lagu saxaayey boqolay ahayd boqolkiiba waa keentay faasilo yar maysan gelin wax yar maysan gelin gabadhaasu waa allah ha barakeeyaan leennahay cilmigeeda allah u barakeeyo ilaahay ha waafajiyo dadaal camalfalna allah ha waafajiyo gabadha labaad ee maaragtay kaalinta labaad gashay ee ardadii saddexda kitaab ku tartamayday ah waa maryam cabdulkariim mucallim gabadhaas derajadeeda waa soo sheegnay sagaashan iyo lix dhibic toddobaatan iyo shanay keentay maasha allahu dhaha u duceeya allah cilmigeeda naafic ha ka dhigo dadaalkeeda allah ha barakeeyo saas dhaha xabsad dayib xasan waa ardaydas ardayga saddexaad ee maaragtay kaalinta saddexaad gale ha istaagto gabadhaasi maasha allahu allah maaragtay ha barakeeyo cilmigeedana allah naafic ha ka dhigo gabadhaas waaye sagaashan iyo shan ay keentay halkaas markaa saddexdii kaalin ardada saddexda kitaab ku tartamayday ayaa maaragtay lagu abaalmariyey waa noo dhammaatay saddexdii kaalin saddexdaas gabdhood ayaana kala galay waxaan gelaynaa marka qaybtii labaad oo ku tartantay labada kitaab qaybtaan marka waa isku raran qayb isku rarana waayo kaalmihii ayay isku qabsadeen wax lagu kala saarana waa gara weyne wax aan ku kala reebno iyo waxaan ku kala saarno xagga u dhig xagga u dhig waa la kala saari waaye say u ordaayeen isku meelay ku dhaceen marka qoladaas marka iyagana in maaragtay la ogaado kaalinta marka ay isla galeen kaalinta koobaad laba gabdhood ayaa kaalinta koobaad isla gashay qaybtii labada kitaab aan ku jirnaa waa sumayo cabduraxmaan axmed iyo ma aragtay asmaa cabdishakuur labadaas hal kaalinay iskula jiraan kaalinta labaad waxaa galay laba gabar ayaa haddana isla gashay kaalinta labaad laba gabadhood ayaa isku qabsatay dadaalkay ku tusay arrintaasu xabse cabdulqaadir iyo iqram mahdi xuseen ayaa kaalintii labaad isla galay haddana labadaas gabdhood waaye maashaa allah allah ha barakeeyo cilmigooda allah ha barakeeyo aqoontooda iyo dadaalkooda intaba kaalintii saddexaad haddana laba isku qabsatay shamse mucallim daahir iyo cabdisamed yaxyaa ayaa isku qabsaday labadaas sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ay isla keeneen waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa la dardaarmay dadkii madasha ku sugnaa jazaakum allahu khayran marka dardaartayda guud waxa waaye jihaadka socdo halgankii socday doorkii ugu aadinayn inaan insha allahu tacaala u jeesto waxa waaye gebagebo waxaan u joognaa in maaragtay ardadii iyo dalabadii cilmiga ah tartankii ay galeen gebagabadooda qof walba marka dooru ku aadan yahay doorkiis inuu galo insha allahu tacaala barnaamijka mimbaru dacwa ujeedkiisa waa in bulshada waxbarashadeeda kor loo qaado
mahadsanid cabdiraxiin kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha bartire ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman wuxuu ahaa shirweyne ballaaran oo ay barbar socotay dowladiini ah una dhexeeyey qeybaha kala duwan beesha ku abtirsata bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaabul mujaahidiin kulankan oo ay gogoshiisa dhigtay beesha bartire ayaa waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah iyadoona beesha ay beeco iyo balan la gashay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xuseen cali fiido oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa ka hadlay kulanka lagu soo xiray shirka waxaana uu soo bandhigay qodobada ay labada dhinac isla meeldhigeen halka waxaan isugu nimiday beelweynta bartire culimmadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ganacsatadeeda intaba shirkaas oo annaga noo socda ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo ku dhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda in ma garanaysaa halkan lagu gorfeeyey in kor loo qaado ku dhaqanka diinta islaamka meel kasta oo ay degto qodobka koowaad kaas weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam ay kor u qaadaan inay jihaadka bariga afrika raqamka koowaad ama lambarada koowaad dadka koowaad ay ka noqdaan waxaan kaloon ka niqaashinay in dadka reer bartire waxbarashada diinta islaamka hadday xalaqaad tah hadday masaajida tah hadday macaahid tah iskoolaadka kaloo islaamiga ah dowraadka intaba inay ka qayb qaataan odayaasha wiilasha ragga dhexdhexaadka nabadoonnada dumarka intaba inay ka qayb qaataan waxbarashadooda annaguna aan diyaar ula nahay intaasaa ula nimiday waxa kale oo aan ku heshiinay in ma og tahay uu noqoyo walaalnimada daris wanaagga khayrka ay soo dhoweeyaan difaaca diinta islaamkana uu raqam waaxid ka noqdo naf iyo maalba waxaan kaloon ku heshiinay dacwada in la horumariyo marka ugu dambaysa waxaan rabaa marka ilaahay subxaana wa tacala inuu markhaati ka noqdo bartirow ma ku ballanna reer bartiro beesha bartirow inaad kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aad ma garanaysaa garabkiisa gashaan ood u hiilisaan ma ku ballannay ma ku ballannay inaad u hiilisaan diinta islaamka allaahu akbar allaahuma fashad allaahuma fashad sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgoye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu dhankiisa ka mahadceliyey gogosha ay fidisay beesha bartire iyo martisoorka ay u samaysay mujaahidiinta wuxuuna ku dhiirigeliyey inay kasoo dhalaalaan balamihii ay qaadeen runtii aad ayay noo farax gelinaysaa dadka markaan ballanno siday tahay uga soo baxa tii hore waa idinkaga mahad celinaynaa hadda waxaad gasheen ballan qur-aankana ballanta meeshuu dhigay waa aad ogtihiin walaalada aan isdhinac fadhino waxaan ku soo ballannay kutubka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayaannu ku wada jirnaa maanta beesha aan la joognana waxaan kula ballannay kutubka ilaahay inaan ku dhaqanno oon iskugu hiilinno oon isku garab qabsanno kutubka ilaahay kor u qaadistiisa waad ballanqaadeen ballan allah subxaana wa tacaala ayaad gasheen ballantaas oofinay idinka rabtaa wa ufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan waa layska weydiin doonaa hadday ballan burin timaadana rasuulka calaamaatulmunaafiq uu ku sheegay ilaahay naguma keeno waxaan idinku baranay inaad waran mujaahidiinta soo dhowaysaan ood u loogtaan ood gacmo furan ku soo dhowaysaan haddaan magaalo soo galnay iyo haddaan baadiyo joogno kii furunta ka soo noqda iyo kii magaalo kale ka yimaadaba waxaan markhaati idinkaganahay qof weyn iyo qof yar rag iyo dumar inaad aad mujaahidiinta u soo dhowaysaan waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahina waxaan idinkaga baryaynaa bedel khayr badan inuu ilaahay idin siiyo dhinaca kale ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti ugaaska guud ee beesha bartira oo ka hadla shirka waxa uu ballanqaaday inay fulin doonaan wixii ay kula ballameen hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kale uu sheegay in maalmaha soo socda beesha bartire ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ku wareejin doonto xoolo nool oo geel ah oo ay ku talagashay jihaadka ka socda bariga afrika gogoshaan reerka ayagaa dhigay xarakadana waa noo imaaday iyo rag mas-uuliyiin oo culamo ah ilaahay camalkooda ikhlaasa ka dhiga walaalayaal waan idin soo dhoweynay hadda ka horena waan idin soo dhoweynay miirka muslimiinta salaanaad nooga gaarsinaysiin macaadaan nahay beeca cusubaan kula galnay meesha annaga aan idinka jirnana ilaahay idinkiis muslimiinta iyo mujaahidiinta lagama soo gali doono allaahu akbar ilaahay idinkiis xagga annaga idinkama soo gali doono maciinnaan nahay garabkiinnaan nahay walaalihiinnaan nahay dadka soomaaliyeed oon diriska nahay oo mujaahidiinta ah oo qabiilooyinka aad ku xisaabtamaysiin oo kale sidaad uga xisaabtamaysiin ayaad nooga xisaabtamaysiin waxaa kaloon kusoo gabagabaynayaa jihaadka naf iyo maal waaya nafna diyaaraan la nahay maalna diyaaraan la nahay hadda waxaan diyaar la nahay boqol neefoo geel leh isbuucu soo socda inaan wareejinno allaahu akbar boqolkaas neef ilaahay dartiis ayaan ula baxnay mujaahidiinta nama weydinin raggii xarakada wakiilka ka ahayna ma weydinin annagaa ilaahay dartiis ula baxnay ayagaanba waxba goynaynin oo yar intaas iyo in ka badanna waan bixin doonaa hadduu alla idmo laakiin intaas waxaan ku darsannay jihaadkaasaan ku darsannay ilaahay dartiisaan ugu darsannay ugu dambeynna waxaa kulanka soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maadaama halka shirka uu ka dhacay ahayd qeyba ka mid a wilaayada uu mas-uulka ka yahay adduunku waa labo waa joogo waa koox lagu magacaabo xisbullaahi subxaanahu wa tacaala iyo koox lagu magacaabo xisbu shaydaan oo ibliis iyo wahlamada hogaaminayo marka muhiimadda maanta eelanoo sheegay in aan jihaadkii labalaabno furunta aan ku aadannahay oo aan ballanqaadnay meeshii bartire idinka jero xarakatu shabaal mujaahidiin waxaad u geysaan in dhankaan laga soo gelaynin soo mahayn intaas waxaa laydinka rabaa in aad gaarsiisaan idinka iyo ummadda idinka dambaysay shir saad ugu qabataan ummadda gaarsidaan baa laydinka doonayaa fa jazaakum allahu khayran shirkii iyo hooshii noo socotay halkaan baan ku xirinaynaa wa jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilay waana qayb ka mid ah kulamada inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ku dhex mara hogaanka mujaahidiinta iyo sidoo kale qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega dalka soomaaliya mahadsanid bashiir ugu dambayntiina ardaydii ka qayb gashay tartanka mimbaru dacwa ee ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa munaasabad maamuusa u sameeyey guddigii iyo culummadii tartankaasi qabanqaabisay cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya iyadoo maalmihii ciidda magaalada jilib ay martigelisay tartan heerkiisu sarreeyey islamarkaana kor loogu qaadayey heerka aqooneed ee ardayda wax barata islamarkaana uu soo qabanqaabiyey mimbaru dacwa ayaa waxaa ka qaybgalayaashii tartanka ay soo qabanqaabiyeen xaflad sagootin oo ahayd mimbarka iyo waxqabadkiisa qaar ka mid ah ardaydii soo qabanqaabisay xafladda ayaa goobta ka jeedisay qaar ka mid ah mutuuntii ay ku tartameen muddadii u socday tartanka mimbaru dacwa غلا بنفسي عرفني بقيمتها فصنتها عن رقيص القدر مبتدر وعادة النصل أن يذهب جوهره وليس يعمل إلا في يدي بضر ما كنت أثير أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفر ويا حريصا على الأموال تجمعها أسيت أن سرور المال أحزان دع الفؤاد عن الدنيا وزيناتها فصفوها كادر والوصل هجران وارعي سمعك أمثالا نفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدرك نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان sheekh abuu siciid oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay xafladda ayaa ardayda ku dhiirigeliyey barashada cilmiga sharciga bacda xamdilaahi tacaalaa waxaan u mahad celinayaa gabdhihii mushaarakeeyey barnaamijkii musaabaqada xifdulmutuun halkaana ku soo bandhigay juhdi iyo dadaal waxaan leeyahay markaan baaraka allaahu fii kunna wa akramakunna wa rafaca mansilatakunna fi daarayn wa acdama annafca bikunna dadaalkii iyo juhdigii aad muujiseen dad kaleeto rag iyo dumarba leh ayaa wuxuu u noqday dhiirigelin in qofka hadduu juhdi dadaal uu bixiyo wax la xifdin karo cilmiga la koronsan karo markan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xirsi ha idin siyaadiyo ilaahayna ha idinku anfaco wixii aad barateen mid ka mid ah ardayda ayaa goobta ka jeedisay kelimad soo dhoweyn ah islamarkaana ku saabsaneed xafladda أقدم الشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أتى هذا الحفل الجليل ولكل أخ حبيب وبل- وبلقائه النفس تطيب ولكل بعيد وقريب تمايلت الأشجار وغنت الأضيار وفاح شذا الأزهار والكل هلل مرحبا أهل الدار فتمتعوا بالحياة ما تتابعت قبرات الأمطار وأقدم أيضا جل التقدير والامتنان لمنبر الدعوة إلى الله الذي أظهر طاقات الشباب وأبدى وأعطى فما أكدى وأخرج القفص وكشف القناع عن مغارير كبلت بقيود الخوف والامتناع فجزى الله خيرا لمن أسس وألبس ثوب الشنار من دنسه وبعد خذوا مني السلام فإنني أبث تهاني الحب فيكم وأنشروا mimbaru dacwah ayaa ah madal cilmiyeed ay soo hiigsadaan bahda waxbarashada wuxuuna mimbarka uu ballan qaaday inuu ballaarin doono waxqabadkiisa waxbarasho ee hadda kaxana qaaday wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid cusmaan warbixinta cusmaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu